asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadiaha dalson qodobada caawa ugu waaweyn waa saaki waxaa ugu waaweynna waxaa ka mid ah howlgalka artemis ee kes amisom oo sheegay in bandow lagu soo rogay guud ahaanba xerada xalina inta udhexeysa lix iyo labaatanka bishan ilaa iyo shan ilaa iyo sideed iyo labaatanka qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka oo muqdisho ka wada kulamo siyaasadeed ay uga hadlayaan arrimaha doorashooyinka xubnihii lix iyo toban kursi ee dhowaan lagu doortay degmada garbahar ee garabka villa soomaaliya oo xalay qaatay shahaadada xildhibaanimo wasiirka batroolka soomaaliya oo maanta la filayo inuu hortago xafiiska xilaalinta si wax loogu weydiiyo heshiiskii shidaalka uu la galay shirkadda coslan exploration madaxweyne farmaajo oo war ka soo saara doorashada ka dhacday dalka faransiiska oo mar kale ku guulayso madaxweynaha dalkaasi shir looga hadlayay dhacdadii ka dhacday beerta beerta nabadoon yaasiin oo lagu qabtay magaalada gaalkacyo wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka faransiiska oo markale ku guulaystay xilka madaxtinimaha ee dalkaas
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo isniin ah taariikhdan waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha afraad ee abril laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran haddii aan ku bilowno howlgalka jiray amisom ayaa war ka soo saaray howlgallada kala duwan ay ka hayaan xerada ama xeendaabka xalana ee magaalada muqdisho howlgalka midooda africa ee admis ayaa soo saaray xalay ama bilaabayba howlgal ama xaqiijina oo soconaya inta udhexeysa shan iyo labaatanka ilaa sideed iyo labaatanka bishan abril laba kun laba iyo labaatan si loo adkeeyo nabadgelyada xerada xerada xalane oo ay ku yeelayaan ama ay ku yeelaanba xafiisyada saldhigyo iyo markaa xerada ciidankii cirka visoni oo lagu dooranayo guddoonka golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya qoraal ka soo baxay howlgalka atmis ayaa lagu sheegay in wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ka wada hadleen sidii mas-uuliyad la iskaga saari lahaa doorashada guddoonka baarlamaanka oo muhiim u ah howlaha geedi socodka doorashooyinka oo markaas toddobiiyo labaatanka bishan la filayo in hangarka vizoni markaa lagu qabto teendhada vizoni oo loo arko goobta markale lagu dooran doono madaxweynaha tobanaad ee soomaaliya ayaa ah meesha keliya ee muuqata ee lagu qaban karo doorashada guddoonka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya bandow ayaana la geliyey meelaha uu ka socdo howlgalka waxaana dhaqdhaqaaqa sameyn karaa saraakiisha amniga guddiga qaabilsan doorashada guddoonka baarlamaanka howlwadeenada xafiiska wasaaraha iyo dhinacyada kale ee ku holan doorashada warka kasoo baxay howlgalka atmis ayaa kusoo aadaya iyadoo markaas diyaargarow xoogan loogu jiro sidii loo qaban lahaa doorashada guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ee la filayo in toddoba iyo labaatanka bishan ay ka dhacdo halkaas xerada afisoni ee muqdisho sidaa guddiga doorashada guddoonka u qaabilsan ay xaqiijiyeen dhinaca kalena qaar ka mid a madaxda maamul goboleeda dalka ayaa muqdisho waxa ay ka bilaabeen kulmo siyaasadeed ay uga hadlayaan arrimaha ku saabsan doorashada madaxweynaha maamulka puntland siciid dani oo muqdisho ku sugan iyo madaxda maamul goboleeda kale oo dhammaantoodba markaas kulmo halka u imid ayaa qaarkood is arkaya halka kuwo kalena dhinacyo kale ay la kulmayaan siciid dani oo musharax madaxweyne ku dhawaaqay inuu yahay ayaa waxa uu xalay kulmo qaar la qaatay gudoomiyaha golaha gumeelkaanka ee golaha shacabka baarlamaanka cabdisalaan xaaji axmed dabancad iyo dhinacyo kale oo uu qeyb ka yahay madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaab xuseen dhinacyadu waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda guud ee dalka sidii markaas loo dhaqaajin lahaa wuxuu dhinaca kale kulan la qaatay wasaar ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qatar oo uu sheegay inay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ay ugu horeyso arrimaha xaaladda guud ee dalka gaaraan arrinta doorashada markana haddii aynu eegno saaxiibayaal xubnihii lix iyo tobanka kursi ee dhowaan lagu soo doortay degmada garbahare garabka madaxtooyada federal soomaaliya taabacsan ayaa xalay qaatay shahaadada xildhibaanimo dhammaantoodna waxay ku sugan yihiin magaalada muqdisho xubnaha ayaa soo gaaray muqdisho waxa ayna sheegeen in markaas yihiin kuwii saxda ahaa ee doorashadooda ka dhacday degmada garbahaarle ee gobolka gado ayadoona dhinaca kale ceel waaq lagu soo doortay lix iyo tobanka kursi oo dhinacyo kala duwan ay markaa taageerayeen sida wasaaraha madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe iyo qaar ka tirsan siyaasiyiinta qaarkoodna waxa ay dhammaantoodna kuwa isku yihiin magaalada muqdisho ayaguna waxaa la siiyey shahaadada xildhibaanimo hase yeeshee waxaa la isweydiinayaa cidda markaas baarlamaanka ka mid noqoneysa oo markaa idikaarada iyo aqoonsiga shahaadinimo ee markaa baarlamaanka la siinayo iyo dhaarintaba maadaama xubnihii celwaq lagu soo doortay yihiin xubnihii wasaaraha uu aqoonsanaa hase yeeshee weli dhankooda ay caqabad ka haysto in ay baarlamaanka galaan islamarkaana la dhaariyo maadaama laba kala fadhi oo shalay iyo maalintii korreysaba la dhegeysanayay khudbadaha musharaxiinta guddoonka iyo ku-xigeenada dhammaantoodba warar hoose ay soo baxaya xaqiijinaya in loo diiday ka qaybgalka dhaarinta iyo in markaa idhikaarka xildhibaanka la siiyo lama oga kuwaana sida markaa ay u wajihi doonaan baarlamaanka maadaama xalay ay qaateen shahaadada xildhibaannimo waa kuwaan xubno ka tirsan guddiga fiid oo warbaahinta la hadlaya
maantay oo taariikhdu tahay afar iyo labaatankii bisha afraad laba kun iyo labaatan iyo labo waxaan halkan ku guddoonsiinay shahaadooyinka xildhibaannimo xildhibaanadii ku soo baxay doorashadii ka dhacday magaalada garbahaarey ee deegaan doorashada labaad ee jubbaland ilaahay baa mahadsan si nabada noogu soo gebagabeeyey safarka noo soo fududeeyey isla markaana noo sahlay inaannu shahaadooyinka maanta bixinno intaa kadib waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha kumeel gaarka ah ee baarlamaanka iyo xoghayaha guud ee golaha shacabka oo runtii si geesinimo leh u aqbalay in aysan diiwaan gelin oo dhaarin xildhibaanadii dadkii ku soo baxay hanaankii geed iyo geedi socodkii baalmarsanaa nidaamkii doorashada ee loo laga soo abaabulay magaalada ceelwaaq waxaanan ka codsanaynaa si xushmad leh guddoomiyaha kumeel gaarka ah ee baarlamaanka iyo xoghayaha joogtada ah ee golaha shacabku in ay xildhibaanada ka soo baxay ku soo baxay doorashadii garbahaarey ee ahayd magaalada sharciga ahayd ee loo asteeyey doorashada jubbaland inay ka dhacdo inay sida ugu dhaqso badan ugu fududeeyaan inay qaataan kaararka aqoonsiga islamarkaana loo dhaariyo xildhibaannimada golaha shacabka si ay uga qayb qaataan doorashada guddoonka baarlamaanka ee loo madlan yahay maalmaha soo socda fariintaas ayaannu ku adkaynaynaa guddoonka kumeel gaarka ah ee baarlamaanka iyo xoghaynta aad baan idinku mahad celinaynaa runtii waxay maanta noo ahayd maalin muhiim ah oo aan soo gebagabeynay shaqo muddo toddobaad aan ku mashquulsanayn haddaan nahay xubnihii guddiga hirgelinta doorashada ee shaqada u tegay magaalada garbahaarey waana mahadsantihiin
xubin ka mid a guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiid ayuu kaasi ahaa garabka markaa dhinaca madaxtooyada markaa xiga madaxweynaha soomaaliyana waxa uu markaa ugu hambeeyey dhigiisa dalka faransiiska markaa emmanuel macron guushuu ka gaaray doorashooyinka dalkaas kadib markii loo doortay muddo xididka labaad ee madaxweynaha dalkaas doorasho adag uula galay habeenida midigta fog waxaa dhinaca kale maanta la filayaa in markaa uu hortago xafiiska xeeldhaalinta guud ee qaranka wasiirka batroolka ee soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed si markaa wax loogu weydiiyey heshiiskii shidaalka uu la galay shirkadda markaa lagu magacaabo exploration ama costaline exploration l t d wasiirka wasaaradda batroolka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed ayaa maanta lagu wadaa inuu xafiiska xilaalyaha guud ee qaranka oo dhowaan u yeedhay dhowaan qoraal kasoo baxay xafiiska xilaalyaha guud ee qaranka ayaa loogu yeehay wasiirka si wax loogu weydiiyo heshiiska shidaal baarista uu kala galay shirkadda cosan exploration ee laga leeyahay dalka mareykanka wasiirka wasaaradda batroolka ee soomaaliya ayaa sagaal labaatankii bishii febraayo ee sanadkan wuxuu sheegay heshiiska shidaalka uu ogaa madaxweyne farmaajo lana galay shirkadda costaline balse madaxweynaha iyo wasaarahaba ayay xilligaas diideen kuna hormeedeen heshiiskaasi oo kuna tilmaameen mid sharci darro ah maanta ayaa la filayaa in xafiiska xeerlaalinta uu hortago si arrimahaasi wax loogu weydiiyo shir looga hadlayay dhacdadii ka dhacday beerta nabadoon yaasiin oo lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaana markaa ka mid ahaa weerarkaas inuu ka badbaaday wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cusmaan ayaa kasoo diray magaalada gaalkacyo gaalkacyo shirka ayaa waxaa kasoo qaybgalay qaar ka mid ah waxgaradka gobolka mudug iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaa goobta hadalla ka jeediyey odayaashii kasoo qaybgalay shirka waxaanu isugu nimid maantay iyo shalay annagoo ah waxgaradka gobolka mudug iyo dadka la yidhaahdo waa dadka waxna xira waxna fura oo gobolka jooga dhacdadii argagixiso oo habeenkii dhoweyd ka dhacday beerta yaasiin cabdisamad oo lagu beegsanayay wasiirka arrimaha dibadda oo reerkiisoo meeshaan degan soo gaaray wixii naga qabtay inaanu ka nidhaa ammaanka iyo nabadda gobolka mudug oo aan haysanana wixii naga qabta aan ka nidhaa dowladda puntland waxa arrintaas ka qab inay ay nala tahay inay ka qabatana aan wax ka nidhaa dhacdadaas waxaanu leenahay dadka mudug degan oo ay ku dhacday raalli inay raalli ka ahaadaan in aan wax falcelina oo amni daraa laga samayna waa usoo jeedinaynaa haddaanu naha waxgaradkii gobolka mudug dowladda puntland waxaanu u jeedinaynaa falka argagixiso oo halkaa ka dhacay annagu intuu dharar leegyaha ma naqaan inuu gobolka ku eg yahay inuu gobolada puntland oo dhan ku eg yahay inuu soomaaliya oo dhan ku eg yahay meeshuu jiro salkiisa iyo xididkiisa weli ma si saxa uma hayno inkastoo aan meelo wax ka hayno si saxa uma hayno waxaan ka rabnaa meesha xidid ka jiro inay ka soo qabato soona bandhigto cidda ku lug lehna hay-adaha sharciga loo horkeeno ninbaa wuxuu yidhi ninkaasi gobolka uma dhalan mana aha wuxuu kaloo sheegay in uu fal dembiyeedka mas-uulka yahay isagu annaga hadda intayadaan halkaan fadhinaa ninkaa odayaashiisaanu nahay waxaan rabnaa ninkaasi inuusan gobolka u dhalan inuu ninkaas caddeeyo inta loo yeero inuu fal dembiyeedkaas caddeeyana waa rabnaa saddexdaa labadaa qodob baa ninkaan ka rabnaa hadda madaxweynaha puntland axmed karaash oo hadda madaxweynaha siduu uga hadlay baanu soo dhoweynaynaa iyo guddiguu yidhi waa u saaray waa u saarayaa baaritaanka waxaanse ka jeclaan lahayn inuu isagu yimaado oo uu gobolka yimaado ba annagu ku sii laabqaweylo aan ka sii jeclaan lahay laakiin waxaan waxaan doonaynaa hadduu imaan waayey isagu uusan imaan ee guddigu yidhi waa u saarayaa guddigaas sida ugu dhaqsaha badan in looga helo jawaabtii oo saxa sanyara hadalkiisu nacayb soocan buu ah wax kale ma ahayn mas-uuliyadna ma ahayn ehelnimo kalena ma ahayn wax kalena ma ahayn waxaan leenahay marka nacaybka noocaasa adugu iska daaweeyo ha ku dhiman baan leenahay waxba cid kaga qaadi maysid waxna ka tari maysidi ka waxayn maysidi warkaagu sidaa weeye anugu intaana kuu dhaafi mayo berta yaasiin cabdisamed taasoo lagu weeraray caaqil yaasiin cabdisamed duqii hore magaalada gaalkacyo iyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya dhacdadaas dadna waa ku dhintay dadna waa ku dhaawacmay galabtii maalintii khamiista ahayd waxaa ka horreeyo hadlay guddiga amniga ee gobolka waxaan isweydiiyey marka tolow wasiirku waa nin reer mudugoo reer gaalkacyooda weye ma gaalkacayaan istaahilin in wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya yimaado ma gaalkacayaan istaahilin baan isweydiiyey oo weliba nin gobolka ah yimaado miyaan magaalada gaalkacyo istaahilin waa isweydiiyey waxaan kaloo isweydiiyey yaa lagu raaligelinayaa dilka wasiirka iyo iyo iyo iyo caaqil yaasiin cabdisamed cidda lagu raaligelinaya ayay tahay cidda lagu ku farxaysa ayay tahay oo lagu raaligelinayo arrintaas cidda ay taageerada u siyaadinaysa ayay tahay arrintaa waa isweydiiyey anugu waan garan kari waayey ismalihi madaxda puntland arrintaa way ku farxaysaa ama ciddii dhacdadaas samaysay wakiil bay uga tahay ismalihi anugu waxaanse isweydiiyey mar dambe madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni muxuu ga tacsiimin waayey arrintaa
hagaag saaxiibyaal guud ahaana warkii subaxnimo aad kala socoteen raadi hadalsan magaalada muqdisho waa nageyntaa cidduusaga waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku lenahay radio dosn dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel